wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku warramaya in deegaan ka mid ah deegaanada dhaca gobolkan ay ku wada dagaalameen maleeshiya dabley ah oo ka wada tirsan mooryaanta loogu yeera macawiisleyda dagaalkaasi oo uu ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba maleeshiyaadkan ka wada tirsan macawiisleyda ayaa waxa uu dagaal xooggan ku dhex maray baadiyaha deegaanka ceelhareer ee gobolka hiiraan dagaalkan oo markii hore ka bilowday weerar ay soo qaadeen mid ka mid ah labada garab ee dagaalamay ayaa sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah oo ka agdhow deegaanka ceelhareer waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac aan la xadidin sargaal ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle oo ka mid ah maamulada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay dhanka kalena gaaray goobta uu dagaalka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay sida uu dagaalka u dhacay iyo wixii uu indhihiisa ku soo arkay aniga dhibka markuu dhacay muqokuryaan joogay oon arrimo adni daraadood usoo aadayo dhibkii markuu dhacayna aniga markaas halkan kasoo orognay markii hore dhaawacaa laloo sheegay markii dambena haddana dhimasho iyo dhaawacaan ugu tagnay waa dhex galnay xabadiiaan kala joojinay ilaa hadda sidiiaan ugu dhex jirnaa ciidankiina waa nagu yiri hadda ciidan wa intaan haynana hadda waa un kala celino qeybtaan aan usoo celina qeybta kalena ayadana dib aan u celinay marka in dhibkaasaa meesha ka dhacay dhibkuna markii hore waa ka bilowday cid meel deganeeda xoogaa dadku habeenkii way maalmo way kala maataan subaxdii iyo mideelay shaah iyagoo ku lagu soo weeraray guri ninaa ku dhaawacmay hadda kuwaana markuu ninkii dhaawacmay iyaguna ma joogin sidaas inay u dabagaleen ciidankaani sareen dhibkuna saasoo ku bilowday sargaalkan ayaa intii uu u warbixinayay warbaahinta waxa uu caddeeyey in ay xaaladda deegaanka aad u kacsan tahay saansaan colaadeedna laga dareemayo waxa uu sidoo kale caddeeyey in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada daraf ee dagaalamay oo qaarkood uu isagu dul istaagay labada dhinac dhimashadii dhaawacba waa jiraan wallaahi xaaladdu zaa'id ay u kacsan tahay laakiin hadda maaragtay ugu ciidan iyo saasaa lagu celiyo waxaa moogayaa xaaladdu aad ay u kacsan tahay wallaahi walaalow waxaasi isku haystaan haddaan ku iraa waa ku dambaada soontahay meesha roob yaraa galay dhulku waa abaar meel yaro roob ahaa rooba kaasaa galay roobkiyaa leesugu yimid meesha ilaahay in lagu shufiyo alxamdulilah oo adaan maxamed milo oo cuntadii halka meel oo wadanku waa abaar halkaas meelaha cuntadii laisla cuni lahaaya xabad la isku bilaabaa waa meel oo ceelhariiri duleedkeeda waa dhinacan dhanka bari ceelhariiri u dhow dao dhanka bari meesha hadda dhibku ka dhacaaban aniga hadda meesha haddan taagan oo kaala hadlaa wallahi hadda oo kolley labada dhinacba khasaaro waa jiraan laakiin aniga hadda maba nin oo horta media waa arkaa la wado dhaawacna waa arkay dhinaca kalena ayaguna saasay tagan oo ayagana hadda dhinaca kaleeto waa tagnay oo ka macaalin oo kuwa xaggaana waa u tagnay kuwaana waa dilaan usoo celinay si kastaba ha ahaatee waxaa gobollada dhexe oo ah halka ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka macawiisleyda ee uu horaantoodii hubeeyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku soo laalaabtay dhacdooyinka ceenkan oo kale ah iyo dagaalada dhex mara maleeshiyaadkan mooryaanta ah kuwaasi oo markii hore loo sameeyey carqaladaynta amniga deegaanada lagu maamulo shareecada islaamiga ah ee gobolladaas